sidii uu usoo ifbaxay khilaafkii udhexeeyey dowlad ama khilaafka udhexeeya dowladda soomaaliya iyo ururka ahlusunna waxaa shirar gaargaar ah yeeshay saraakiisha ugu sareysa ururka ahlusunna oo kala ah dacwin maxamuud sheekh xasan oo ah hogaamiyaha guud ee ururka ahlusunna ee gobolada dhexe iyo sidoo kale maxamed shaakir cali xasan oo ah sargaal sare oo ka tirsan ururkaasi iyo sarkaal kale oo isna lagu magacaabo cabdilcasiis cabdirasaaq mire ashcari saddexdaasi mas-uul ayaa kulamadii ugu dambeeyay oo ay yeelanayeen waxaa lasoo sheegayaa in qaar ay isku fahmi waayeen badankoodna waxaa looga hadlayay in hal mowqif ay ka yeeshaan sida loo wajahayo khilaafka hadda taagan ee ku saabsan heshiisyada ay la galeen dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed shaakir inkasta uu yahay madaxa xukuumadda galmudug haddana waa mas-uuliyiinta go-aanada iyo saameynta ku leh hogaanka ururka ahlusunna waxaa la sheegay in isaga iyo cabdirasaaq ashcari ay u arkaan sida loo wajahayo dowladda in ay ad adag tahay oo aan loo baahnayn waxyaabaha qaar in ururka ahlusunna laftigiisa uu tanaasul ka sameeyo waxyaabaha qaarna sida loo fulin karo ee loo fuliyo sida wararka ku dhowdhow kulamadaas ay sheegayaan halka maxamed shaakir halka aan iraadiya macali maxamuud sheekh xasan uu isna meel kale ka taagan yahay oo u arko in dhiig badan uu usoo daatay goobaha ay ururka ahlusunna gacanta ku hayaan loola baahan yahay in mudnaanta ay leeyihiin ay siiso dowladda soomaaliya sidoo kalena uu saluug badan ka muujiyey waxyaabaha lagu heshiiyey sida qeybtood loo fuliyey iyo kuwa dhiman in la fulin karo iyo in kale cabdirasaaq ashcari iyo maxamed shaakir cali xasan ayaa la sheegay in iyaguna kulamo gaargaar ah ay la qaateen wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo halkaasi muddaba ku sugnaa waxaa sidoo kale kulamada mararka qaar qeyb ka noqonaya oo ku biiraya odayaasha deegaanka ee magaalada dhuusamareeb waxaa halkan jira in ay ka tageen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo sanatara ah iyo sidoo kale xildhibaano siyaasiyiin deegaanka ah waxa ay markii ay tageen halkaasi ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan hogaanka bulshada ee magaalada dhuusamareeb waxaa jira in kulamadaas la isku afgartay oo ahaa in ugu yaraan erga dhexdhexaadisa ama xalisa khilaafka udhexeysa dowla khilaafka udhexeeya dowladda iyo hogaanka ahlu sunna ee la keeno waxyaabaha hogaanka ahlu sunna dhexdooda ay isku hayaan waxay tahay in ay ahaato in hal mowqif laga noqdo iyo in qodobada qaar dabacsanaan laga sameeyo oo aanay suuragal ahayn in ay fulaan haddii aanay hogaanka ururka ahlu sunna ama ahlu sunna dhankeeda tanaasul badan aanay ka sameyn waxaa jira in shalay la isku qabsaday laba diyaaradood oo siday ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ee dhowaan lagu biiriyey oo ahlu sunna ka yimid saraakiishaas oo qaarna dhowaan dowladda soomaaliya ay dallacsiisay ahlu sunna waxa ay ku andacooneysaa si gaara macali maxamuud waxa uu ku andacoonaya in ahlu sunna halgan culus ay soo gashay iyadoo aanay garab ka helin dowladihii xilligaasi jiray dad badan ay uga dhinteen dagaalada al-shabaab looga saaray ee meelaha hay hadda gacanta ku hayaan oo ay ugu waaweyn yihiin magaalooyinka dhuusamareeb iyo gurceel loo baahan yahay in wax u qaadma la siiyo waxyaabaha gorgortanka ee ahlu sunna ay dowladda soomaaliya kula gashaan waxaa ka mid ahaa xildhibaanada imaan doona oo ay ahlu sunna dalbatay tiro xildhibaano ah qeyb ka mid a heshiiska oo ay ku jirta in saraakiishii xubnihii ugu hogaaminaya dagaalkii ay la galeen al-shabaab intooda nool in la dallacsiiyo oo dowladda soomaaliya ay fulisay in la dallacsiiyo waxaa sidoo kale heshiiska ku jiray in ciidan qaran laga dhigo xubnihii u dagaalamayay ururkaas oo iyaguna dowladda soomaaliya ay ciidan ka dhigtay oo haddaba saraakiil ka mid ah kuwaas maanta muqdisho ay imaanayaan waxyaabaha kale ee dowladda ay fulisay waxaa ka mid ah in isla ciidankaas qeybtood ay noqdaan kuwa sugaya ammaanka ee goobaha shirarka sida xarunta shirka ee ka dhici doonta iyo sidoo kale madaxtooyada ee galmudug marka waxaa hadda muuqanaya in macali maxamuud keligiis uu meel taagan yahay iyo sidoo kale ashcari ninka lagu magacaabo iyo maxamed shaakir cali xasan iyaguna dhinaca kale ay taagan yihiin hogaanka laftigooda ayaa ku kala qaybsan mowqifka khilaafka dowladda iyo sida loola macaamilayo dhinaca kale laba diyaaradood oo siday saraakiil ciidamo booliis ah oo dhowaan dowladda soomaaliya ay qarameysay ayaa waxa ay ka kici tintay shalay muran dheer kadib maqribnimadii magaalada dhuusamareeb iyadoo ku hakatay xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug saaka ayaa la filaya in diyaaradaas ay muqdisho keento saraakiishan ka tirsan ciidamada booliiska ee soomaaliya ee dhowaan lagu soo biiriyay oo hore uga yimid ururka ahlu sunna waxaa la sheegay in ciidankaas saraakiishaasi ay muddo bil ah koorso ciidan oo quseeya anshaxa ciidanka booliiska ay ku qaadan doonaan magaalada muqdisho kadibna dib loogu celin doono deegaanadooda waxaa jirta in ciidan halkan ka tegay oo booliis ah ay dowladda soomaaliya si ku meel gaaraya ururka ahlu sunna heshiiska ku ah ee lagu wareejiyay goobaha shirarka iyo madaxtooyada waxaana jirta in ra-iisul wasaaraha soomaaliya la filayo inuu tago magaaladaas si uu u furo shirka dabi heshiisiyiinta galmudug marka xaaladda galmudug iyo gaar ahaan hogaanka ahlu sunna waxay hadda taagan tahay in hogaanka laftigiisu aan isku mowqif ka ahayn sida loo wajahayo khilaafka dowladda iyo sida ay ahlu sunna u dooneyso in loola macaamilo dowladda dhexe ee soomaaliya mas-uuliyiinta dowladda weli waxay ku sugan yihin wasiirka amniga uu kamid yahay magaalada dhuusamareeb dhinaca kale waxaa socda shirar aan ahayn kuwa ahlu sunna oo iyaguna ay yeelanayaan bulshada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaankaas